bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd allah subxaanaه wataعaalى labada jinsi oo dadku uu ka kooban yahay isaga ayaa abuuray oo wuxuu abuuray lab iyo dhadigba isaga ayaa sameeyey qur-aanka allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu gallad sheegtay abuurista uu abuuray aabbaheen aadam ee uu ka abuuray ciid uu ka abuuray isagana inuu ka sameeyey xaggiisa eeummunaa xawaa rag iyo dumar aad u badanna laga beeray iyaga oo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجاaلا كثيirا ونساء dadow ilaahay ka cabsada rabbigii idin abuuray hal naf idinka sameeyey waa aadam وakhalaqa minha زawjaha nafsadaana ka abuuray iyada xaggeeda lamaanaheedii وabaha minهmaa rijaaلا kaثiiraa rijaaلا kaثيirا ونساءa allana wuxuu ka faafiyey labadooda aadam iyo xawaa rag iyo dumar aad iyo aada u fara badan sidaana alla wuxuu ugu talagalay noloshu inay istimraarto oo ay daa'im noqoto ilaa iyo inta uu isagu ka xukumayo ama laga gaarayo waqtigii alla adduunyadan uu u magacaabay agtiisa laga ogaa ee ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dhammaynayay oo uu yidhi huwa aladii khalaqakum min tiinin huma qadaa ajala waajlu musaman cindahu huma antum tamtaruun waqtigaa ilaahay agtiisa laga magacaabay ilaa laga gaaro alla wuxuu ugu talagalay rag iyo dumar inuu ka beero edurriyo kale oo iyaga oo kale ah oo isugu jiraan rag iyo dumar labadaba wuxuu aayad kale alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay isagoo nicmada na xusuusinayo huwa aladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha inuu ku xasilo ayuu alla ugu yeelay uu aadam uga abuuray isaga nafsadiisa xaggeeda ayuu ka abuuray lamaanihii ka ay ka labadoodu ou ka farcammi lahaa wixii markaa iyaga oo kale ahaa ee adduunka camirayay intaa ka gadaale ilaahay labada jinsiba muhimmad weyn buu u abuuray una samaystay muhimmadaana waxa ay tahay inay isaga ay waxidaan oo alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi ma abuurin ilaa waxaan u abuuray inay waxidaan oo ay cibaadada ii gooni yeelaan oo aniga xaqayga ay gartaan marka lab iyo dhadig labadaba waxaa loo sameeyey inay alla waxidaan oo ay isaga u keli yeelaan cibaadada ee ah xaqi isagu uu iska lahaa haddii marka muhiimadda loo abuuray ay ka soo baxaanna lab iyo dhadig labadaba alla wuxuu tilmaamay in iyaga markaasi nolol wanaagsan adduunyadana uu ku noolaynayo aakhirana ajar aada u weyn inuu siin doono oo alla wuxuu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kanuu yacmaluun qofkii alla ee camal saalixa la yimaado rag iyo dumar wuxuu ahaadaba isagoo mu'min ah oo ilaahay subxaanahu watacaala waxidayo rumaynayo waxaanu noolaynaynaa nolol wanaagsan falanuxyiyannahu xayaatan طayiba nolol wanaagsan ayaan noolaynaynaa ajrigoodana waanu ku abaal marinaynaa ayuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi meeshaa marka waxaan ka ogaanaynaa ugu horeynba waxyaabaha ku saabsan iimaaniyaadka marka aan iimaaniyaadka leeyahayna waxaan hadda u jeedaa waxyaabaha qofka inuu rumeeyo oo acmaasha baatinka ee ictiqaadka gudaha ku jiro rag iyo dumarba way ka siman yihiin oo xukunkoodu waa mid oo alimaam ibnu cataar calaa uddiin ibnu cataar raximahu llahu tacaala axkaamu nnisaa kitaabkiisa waxa uu yidhi xukmu الrijaali xukmu الnisaa'i fii jamiici acmaali اlquluub acmaasha quluubta laga sameeyo hadday noqon lahayd rumaynta alla la rumaynayo hadday noqon lahayd khushuuca cabsida raqbada alla la la damcayo xaggiisa waxaas oo dhan acmaasha quluubta xugunka ragga iyo xugunka haweenku waa isku mid ayuu yidhi min alcaqaa'idi wagayriha waxyaabaha caqaa'idka iyo kayrkood ma'muuraatiha wa manhiyaatiha wixii laysfaray ee wixii layska reebay towxiidkana waa laysfaray shirkigana waa layska reebay raggana waa la faray towxiidka shirkigana waa laga reebay dumarkuna waa la faray towxiidka shirkigana waa laga reebay rag iyo dumar sidaabay ahaanayaan naxwa alqudati bilqudah si marka isku sar go-an oo siman ayaa rag iyo dumar ay isku mid ugay ugaga yihiin xugunka markaa ictiqaadka iyo waxyaabaha dadka la amray inay ictiqaadiyaan iyo waxyaabaha laga reebay inay ka haraan intaba waana cilmiga lagu magacaabo cilmu lusuul oo yacnii caqaa'idka waa waa iskaga mid aayaddanna macnaha way tilmaamaysaayo man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba qofkii marka isku daro iimaan iyo acmaashii la faray inuu la yimaado rag iyo dumar wuxuu doonaba ha ahaado nolol wanaagsan ayaanu noolaynaynaa buu alla yidhi xaggaa marka ictiqaadka iyo acmaasha baatinka rag iyo dumar waa iskaga mid taas waa muqadamo muqadamo labaad waxa ay noqonaysaa jinsiga ragga iyo dumarka xagga marka la fiiriyo diinta iyo siday ugu kala dhammaystiran yihiin nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu tilmaamay jinsiga haweenka xagga diinta naqsi inuu kaga jiro xagga diinta in naqsi kaga jiro oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubbi rajuli alxaasimi min ixdaa kunna ma arkin buu yidhi kuwo caqligoodu naqsi ku jiro oo diintoodu naqsi ay ku jirto markii nebiga sala allahu calayh waali wasalam la su-aalay oo haween ay tiri maa nuqsaanu diininaa yaa rasuula allah diinteenna naqsiga ku jira nuqsaanteedu waa maxay wuxuu ugu jawaabay midiin marka uu xayd ku dhaco sow miyaanay fariisanaynin laa tasuumu walaa tusallii oo aynan tukanaynin soomayninna salaad la-aanta iyo soon la-aanta muddada xaydka iyadoo weliba de salaadi aan lagu waajibinin kana ansaxaynin haddana muddadaa ay cibaadadu ka maqan tahay diinteedii waa saamaysay sida nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu noo tilmaamay haddaba marka hadday arrintu sidaas tahay naqsigaasi in la kabaal loo baahan yahay walidaalika nebigu wuxuu dhihi jiray haweenka isagoo la hadlayo yaa macshara annisaa'i tasadaqna fa inii ra'aytukuna akthara ahli nnaar war haweenow sadaqa la baxa waxaan idin arkaa inaad naarta ugu badan tihiine markay weydiiyeenna waxa uu yidhi takfurna alcashiir wa tughirna allacna lacnaddana waad badisaan zawjka iyo ninka abaalka uu idinku leeyahayna waad abaal dhacdaan macaanidaas marka waxay keenaysaa iyaga marka nuqsaantaa in la inay kabaan iyaga mar walbana lagu dadaalo in laga kabo saa darteed dhinac kale haweenku faa'iido kale ay ka haystaanoo oo waxa ay tahay iyada cibaadada yar oo ay la timaado oo ay sidii saxda ahayd ula timaado xuquuqda aasaasigeed lagu leeyahay ee rabbigeed ku leeyahay zawjkeedu ku leeyahay hadday nin leedahay marka ay la timaado intaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan buu kaga ajar siinayaa nimanka waajibaad fara badan iyo mashaqo fara badan yaa la saaray iyaga aan la saarin saa darteed buu nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi xadiid imaam axmed uu wariyey min xadiidi cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi idaa sallat ilmar'atu khamsahaa haweentu hadday shanteeda salaad tukato wa saamat shahrahaa bisheeda ramadaanna ay soonto wa xafidat farjaha farjigeedana ay ilaaliso oo zinada iyo xumi ay ka ilaaliso wa ataacat zawjahaa ninkeedana ay macruufka uga dambayso qiila laha dkhulii aya abwa min ayi abwaabi اljannati shi'ti waxaa la dhahayaa jannada albaabadeeda midaad doonta ka gal ayaa la leeyahay meeshaa marka laba waxyaabood baan sheegnay mar waxay tahay naqsiga diinta ee haweenka markaa haysto meelna waxay tahay waajibaadka laga doonayo say u kooban yihiin oo hadday waajibaadkaa kooban midda iyada u gaarka ah iyo kuwa kale dadka kala dhexeey ragga hadday la timaado sida ay ugu sahlan tahay dariiqa jannada haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo ayib arrin kalena waxa uu yahay ma muqadamo saddexaad waxa ay tahay haween haweenku dhinac kale hadday iyagu toosaan oo iyaga marka yacni toosnaan iyo wixii alla faray la yimaadaan wixii alla ka reebayna ay ka haraan mujtamacu waxay u noqonaysaa dhisme iyo hagaag iyo islaax aad iyo aada u weyn taana waxaa ku tusayso xadiidkii aan kol dhow aan akrinayay ee ahaa nabigu sal ll ly slam uu yihi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli اlxaasimi min ixdaa kuna iyagoo haddana naqsi xagga caqliga lagu sheegay baa waxaa la yidhi haddana nin go-aan adag oo caqligiisu dhammaystiran yahay iyada ayaa qalbigiisa tegsiin og oo waxay ku xambaaraysaa waxyaabo marka caqligu uunan keenaynin sharcigu keenaynin iyay ku xambaaraysaa haddii marka iyadu ay dhanka fiican u shaqayso macnaheedu waxay tahay bulshadaasi qeyb aad iyo aad u weyn baa ka hagaagtay islaaxooduna marka aad buu muhim u yahay saa darteed nebiga sal ll ly slam wuxuu yihi xadiid bukhaari uu warinayey waxauu nebigu sal ll ly slam yidhi maa taraktu fitnatan adara cala alrijaali min annisaa kama tegin buu yidhi fitno ragga uga adayg badan oo uga dhib badan haweenka xadiid muslim uu wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu isaguna wuxuu ahaa ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa cagaaran tahay waa macaan tahay waana cagaaran tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha allana wuxuu idinkaga dhigay uu idinkaga yeelayaa kuwa dhaxlo adduunyada fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa sida aada u shaqaysaan itaqu ddunyaa waataqu nnisaa adduunyo iska dhowro iska ilaaliya diinkay idinka fidnaynaysaa waataqu nnisaa haweenna iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil asiibtay iyo meeshii laga galay waxay ahayd markay haweenku fasaadeen oo ay hallaabeen haweenkii markay fasaadeena reer bani israa'iilna ay weecdeen oo ay xaqii markaa yacnii ay ka alleexdeen oy ka qalloocdeen marka inahaasoo dhan waxay keenayaan marka ee haweenku inay diinka fahmaan bilidaafa ilaa dalika intaa waxaan kusii daraynaa maadaama diinkoodiina naqsi lagu tilmaamay wax allaale waxa diinta dadka ka dhumiyo iyagay hunguriyeynayaan iyagay ku dadaalayaan inay markaa ay yacni leexiyaan oy qalloociyaan oy xaqa ka qalloociyaan iyagoo markaa ugu imaanayo wejiyo kala duwan waxaadna ogaataa adiga qof walboo kuu yimaado daacad kuuma aha ee wax kuu sheego leanna aadam iyo xawaa jannadii ayaa alla geliyey waa u tilmaamay oo waxa uu yidhi ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukrijanakumaa min aljannati fatashqaa ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa intaasoo dhan maxaa isku fuuqsaday intaa alla oo u tilmaamay sidaa u wacdiyey iska ilaaliya shaydaan waa cadowgiina haddana waa soo wareegayo fawaswasa ilayhi shayطaanu faqaala hal adulk hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yablaa ma ku tusaa buu yidhi geed haddaad cunto aada waaraysaad dhimanaynin iyo boqortooyo aan go-aynin oon dhammaanaynin halkaasuu marka ka soo galay waa simbiririxiyey weliba waxau ugu dhaartay inuu u khayr miirayo wuxuu yidhi waqaasamahumaa inii lakumaa la mina annaasixiin waa u dhaartay oo wuxuu yidhi anu waxaan ahay kuwa idin dadka idiin khayr miiraan ka mid ahay qof walboo marka adiga kuu yimaado ee ama ku dhahayo xuquuqdaadaan raadinayaa wax guriga aada joogta kaaga maqan baan aniga kuu hayaa daacad baan kuu ahay waxaaya waxaan baan ku siinayaa ku dhahayee gurigaaga ka soo bax daacad inuu yahay ma aha uu kuu yahay ee waa inaad miisaan sharciya intaad saarto adduunkii aakhiradii isku fiiriso adduunyada lafteeda marka ay diin la socoto ayay adduunyo macnole ay tahay laakiin adduunyo diin aan la soconin iyaduna marka adduunyo macnole ma aha oo allah wuxuu yidhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba middaas ilaahay kugu talagalay adiga ee nebiyullaahi moxamed kugu tacliimiyeyo wax kugu baray ayay ku jirtaa noloshaada adduunyada wanaageeda iyo aakhirada shayga ugu horeeyo marka haweenka laga rabaa waxa ay tahay ama axkaamta muhimka u ah marka ugu horeyso alcilmu haweenta marka inay wax barato wax barato markaan leeyahay waxaan ujeedaa cilmiga sharciga badbaadadeeda iyo khasaaraheeda inay kala garan karto oo waxa ay ku badbaadayso adduun iyo aakhiro waxay ku halaagsamayso inay garan karto oo allah wuxuu yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow shanigu inuu yahay dhabta ah macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah maahani alcilmu qabla alqowli waalcamal inta aadan camal samaynin inta aadan waajib gudanin inta aadan la imaanin hadal inta aadan alla ku caabudin ood qowl iyo wax aqwaal inta aadan la imaanin inaad cilmi u yeelato arrintaa iyadaa marka salafku aaday ugu dadaali jireen alimaamu albukhaari wuxuu baabeeyey saxiixiisa kitaabu lcilmi baabu tacliimi arajuli amatahu wa ahlahu qofka baridda uu barayo addoontiisa iyo ehelkiisa inuu wax baro markaasuu wuxuu keenay xadiidkii abi muusa alashcari radia allahu canhu waxaa ku jirtay warajulun kaanat cindahu amatun nin addoon agtiisa ay ahayd fa addabahaa addoontaas edbiyey oo tarbiyeeyey fa axsana ta'diibahaa edbinteedana wanaajiyey wa callamahaa waxbaray wa callamahaa waxbaray fa axsana tacliimahaa waxbariddeedana hagaajiyey huma actaqahaa xoreeyey fatasawajahaa guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay ninkaa maxaa yeelay gabar inuu waxbaro tarbiyadeedna hagaajiyaa shaqo muhiim bulshada dhexdeeda ka ah ah culimada marka waxay yidhaahdeen xadiidka sharaxday addoonta oo dadka inay ku shaqaystaan keliya un loo soo iibsado berigaas loo soo iibsan jiray haddii waxbariddeeda la ammaanay ee kuwii la dhalay ee jirkaaga laga soo gooyey ee adiga dhibkooda uu ku dhibayo ee dheeftooda ay dheef kuu tahay maxaad umalaynaya marka waxbariddooda aaday muhim u tahay marka waalidiinta ama hooyo ha ahaato ama ha ahaado aabbe ee gabdhaha inay baraan diinka axkaamta ugu muhiimsan ee ay ku gudan kar ay ku heli karto sacaado adduunyo iyo mid aakhiro aaday muhim u tahay oo waa laga rabaa ayib ta kale waxa ay tahay mar labaad haddana wuxuu baabeeyey alimaamu albukhaari baabun hal yajcalu linnisaa'i yowmun calaa xida fi lcilmi haweenka maalin ma loo samayn karaa cilmiga la baro markaasuu wuxuu keenay xadiida abi saciidin alkhudriyi wuxuu yidhi qaala qaalat innisaa'u lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam haweenkii nebiga waxay ku yidhaahdeen halabanaa calayka arijaalu raggii baa nooga kaa adkaaday iyagii baa nooga kaa batay fajcal lanaa yowman min nafsika maalin adiga nafsadaada naga sii oo nooga yeel fawacadahunna yowman maalin buu nebiga ballamiyey laqiyahunna fiihi wuu la kulmay maalinkaa dhexdeeda fawacadahunna wa amarahunna waa wacdiyey waana amray markaa nebigu fiiri waa waa wacdiyey waana amray maxay tahayna yacni cilmiga uu baray wuxuu ahaa cilmi adduunkooda ee aakhiradooda u fiican ee ma ahan cilmi lagu hoogayo oo ama haweentii marka yacni diinteeda maalinba maalinta ka dambaysa naqsi un ay ugu jiraysa ma aha waa kii xasanulbasri uu yidhi yaclamuuna daahiran min alxayaati اddunyaa isagoo tacliiqinayo wuxuu yidhi xasanulbasri midkood dirhamka haddii uu soo qaado ee uu sidaa u taabto culayskiisa waa yaqaanaa sida uu adduunye u yaqaano dirhamka hadduu soo qaado dhagdhag ka siiyo wuu garanayaa inta culayskiisa uu la egyahay wamaa ya wamaa yacrifu ama wamaa yuxsinu yusallii si uu u tukadana ma garanayo oo salaadiisii waxay ku ansaxaysay ma yaqaano adduunyadiina meeshaasuu ka baranayaa heerkaas buu ka gaaray marka macnuhu waxay tahay adduunyadu inay xaaraan tahay ma ahane waxa nebigu ku wacdiyey ama uu baray ama uu amray waxa ay ahayd diintooda ayb oo adduuniya aakhira labadaba ay ku liibaanayaan meeshaa marka waxaa ku jiro siday u dadaali jireen haweenkii asxaabta oo ay u raadin jireen inay diintooda fahmaan alimaamu muslim wuxuu wariyey fii saxiixihi kitaabu lxayd ayuu ku wariyey min xadiidi caa-isha oo caa-isha waxay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar haween ayaa nicmo leh oo wanaagsan haweenka ansaarta lam yakun yamnacuhuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodku ma ka celin jirin inay diintooda fahmaan oo markay timaado fiqhi alfiqhu fi ddiin inay diinka fahmaan markay timaado xishood ugama ma ka celin jirin diintooda inay fahmaan oo markaa yacnii nebiga intay u yimaadaan bay su-aali jireen waxa iyaga marka diintooda muhimka u ah bukhaarina kitaabulcilmi tacliiq ahaan buu xadiidkaa usoo saaray ayb intaa marka waxaa weeyaan qeybta cilmiga qusaysa way ayb oo haweenkii marka inay cilmiga farducaynka ku ah inay bartaan dahaarada inta laga rabo salaaddii intay kaga ansaxayso soonkii sidoo kale hadday xaas le ay tahay xaqa lagu leeyahay tay iyada leedahay waxa inay fahamsan tahay ayb yaa laga rabaa ee kaasi marka wixii intaasii dheer oo haweenku inay in laga helo haween aada wax u yaqaano oo haweenka yacni ka kaafiyo ee ragga ka kaafiyo waxbariddooda iyo yacni qur-aan xifdisiintooda iyo cilmi baridooda iyo ama ufadwooshadeedana wax fiican waayo iyaduna laakiin hadda inta la dhacdhacaynaa waxay tahay marka hore bal inta fardu caynka ah ha ku dadaasho haweentiio ha barato haddii nin ay leedahayna waa inuu isagu baraa haddii aabba aabba iyo waalid uu jirana isagaa laga rabaa inuu baro inta ay yar tahay ee waxay soo gelaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran cali waxa uu yidhi callimuuhum waadibuuhum waxbara oo edbiya ayaa laga wadaa aayadda macnaheeda hadday nin leedahay ninkii baa laga rabaa hadduunan isagu aqooninna waa inuu masjidka u fasaxaa ay kasoo barato waxaa iyada marka farducaynka u ah ayib qeybta kale axkaamta waxaa ka mid a cilmiga markaan halkaa uga baxo waxyaabo ku tacalluqo ziinada iyo dahaarada waxyaabaha ku tacalluqo yaa ka mid a axkaamta haweenka muhimka u ah xagga dahaarada haweenka in badan ragga ayay kala mid yihiin waxyaabo markaa ay la dheer yihiinna waa jirtaa waxyaabaha ay la dheer yihiin waxaa ka mid a xaydka iyo axkaamtaas iyo axkaamta ku tacalluqdo yacni dahaarada markaan ka hadlayno yacni janaabada iyo waxyaabaha raggay kala mid noqonayaan laakiin xaydku waa axkaam iyaga u gaar ah ayb xaydkaasi marka waxa uu kaga duwan yahay nifaaska iyo istixaadada iyo waxyaabaha inay ogaato waa laga rabaa axkaamta ka dhalanaysana waa laga rabaa oo haweentii mar hadday xaa-id noqoto maxaa ka xaaraam ah waxyaabihii marka ka xaaraam ah salaad inaynan tukan karin soon inaynan soomi karin dawaafkii inaanay dawaafi karin oo kacbadii aanay dawaafi karin kitaabka qur-aanka inaynan qaadi karin waxyaabo sidaas oo kale ah yaa waxay tahay marka hadday marka xaas ay tahay ninkeeda inaan inuunan u tegi karin waxyaabahaas faraha badan iyaduna markaa inay ka ogaato yaa laga rabaa ayb eewaxaa kaloo ay ku taca waxaa kaloo ku tacalluqo sidia sida ay xaydka isaga daahirin lahayd goorma uu ka go-ayaa haddii uu ka go-o yacni say isu daahirinaysaa waxyaabahaas inay fahamsanaato ayb soonka oo waxyaabaha marka u baahan markuu dhiigga ka go-o inay dahaaro qaadato mooyaane si kale aynan markaa yacnii aynan u ansaxaynin iyo waxyaabaha dahaaro inay dahaaro qaadato ay qubaysato aan aan u baahnayn sida soonkoo kale oo hadduu saqda dhexe dhiiggii uu ka go-o inay niyeysan karto berri soonkeeda aayarna markuu waagu baryo kadib ay qubaysan karto waxyaabaha inay kala garan karto ayaa aada iyo aada muhim u ah lagana rabaa waxyaabaha ziinada ama yacni ku tacalluqo salaada iyo ku tacalluqi kara waxaa ka mid a ee haweentu inay marka hore waxyaabaha ay ogaanaysa waxaa ka mid ah asal waxaa ah mar allaale in allaale inta ay gurigeeda joogto ayay fadli badan tahay rabbigeedna ay raalligelin badan tahay ay raalligarays badan tahay oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi xadiid abu daawuud uu warinayo min xadiidi bni mascuud salaatu lmar'ati fii beytiha afdalu min salaatiha fii xujratiha wa salaatuha fii makhdaciha afdalu min salaatiha fii beytiha haweenta salaada ay ku tukato qolkeeda meesha iyada ay degan tahay gaarka u ah way ka fadli badan tahay midda ay guriga bannaankiisa ku tukanayso ama qolka meesha bannaanka u ah ay ku tukanayso salaada ay ku tukanayso meesha ay seexanaysa ee barkinteeda taallo way ka fadli badan tahay midda ay ku tukanayso qolka yacnii kullamaa ay astur badan tahay oo ay aada u asturan tahay oo meesha ay dega ay dega degaankeedu uu yahay kullamaa ay joogto waa kullamaa ay alla usii dhowdahay ayb allana wuxuu yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku nagaada oo jooga walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ziinadiinna iyo quruxdiinnana ha muujinina sida ay jaahiliyadii hore u muujin jireen oo kale masjidka jamaacada marka ay timaadana safka dambe marka ay ku tukato ayay fadli badan tahay oy ka fiican tahay marka ay safka hore kusoo tukato oo xadiid muslim ku sugnaabaa wuxuu ahaa khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruha wa khayru sufuufi nnisaai aakhiruhaa wa sharuhaa awaluha ragga saf safafkooda waxaa ugu khayr badan kan ugu horeeyo waxaana ugu shar badan kan ugu dambeeyo haweenka sufuuftooduna midka ugu dambeeyaa u khayr badan midka usoo horeeyo ayaana u shar badan maxaa yeelay midka usoo horeeyo rag ayuu u dhow yahay ragguna midkooda ugu dambeeya haween buu u dhow yahay labadaa jinsi xataa markay alla caabudayaan oo goobaha ilaahay lagu caabudayo layskugu imaanayo inay kala dheer yihiin ama ay kala baxsan yihiin ayaa khayrka iyo wanaaggu markaa uu ku jiraa haddii gurigeeda ay ka baxayso oo ay xaaje iyo wax lamida uga baxaysana waxay ka dheeraanaysaa udug iyo bukhuur iyo waxay ka dheeraanaysaa ziinadeeda oo dhan inay muujiso siduu alla yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha ziinadooda yaynan muujinin ayuu alla yidhi ilaa wixii muuqanayo oo iyaga ka daahirayo oo markaa yacni aan laba qarin karin maahane ayb kaana marka jilbaabka iyo waxyaabahaas bay ku fasiraan amase yacni tafaasiir kala duwan bay leedahay midaasna oo hadda maxalkeedu meeshaan uunan ahayn waxaa kaloo alla yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa jaahiliyadii hore oo kale ha muujinina idin ziinadiinna iyo quruxdiinna alimaamu الnasaa-i wuxuu wariyey fi sunani اlkubraa min xadiidi abi hurayra nabiga salى اllahu عalayh wali wasalam inuu yidhi idaa kharajat اlmarأaةu ilى اlmasjidi haweenta hadday masaajidka usoo baxdo faltaktasil min الطiibi wax barafuun la yidhaah ha kasoo qubaysato kamaa takhtasilu min aljanaabati sida ay janaabada uga qubaysanayso kale gurigeeda hadday barafuun ku marsatay inay masjidka aadda ay rabto sida janaabada ay uga mayrato oo kale uduga iyo barafuunka ha uga mayrato oo hauga dha ha iskaga dhaqdo ayb barafuunkeeda gurigeeda inay ku dhex isticmaasho waa la ogol yahayoo xafsa binti cumar umulmu'miniin radia allahu canha waxay tidhi fa inama tiibu lilfiraash uduga iyo barafuunka gogashaa iskale bay tihi oo haweentii gurigeeda inay yacni isku udgiso isku carfiso yay tahay laakiin bannaanka ma lahan sidaasay dhaheen iyo ayay tiri xafsa binti cumar radia allahu canha ayb waqtiyadan hadda dambe oo aan anagu hadda nool nahay oo shartu ay iska badatay xilligii hore caaisha radia allahu canha baa waxay dhihi jirtay hadduu nebigu ogaan lahaa naagaha waqtigan joogo waxa ay keeneen oo ay soo kordhiyeen nebigu masaajid waa u diidi lahaa bay tiri caaisha radia allahu canha waa waqtigeedii haweenkii noolaabay waxay leedahay hadduu nebigu ogaan lahaa lamanacahu lamanacahunna waa ka mancin lahayo masaajid waa u diidi lahaa innaga marka maanta midda noogu daran ama dhibaatada ugu daran tabarujka ugu daran wuxuu ka yimaadaa aroosyada marka ugu horeysa arooska dadkan dhiganayo ama dadka yacni labada qole is yacni aroosku ka dhexeeyo iyo saaxiibada laga soo qeyb gelinayo kulligood maahan dad toosan mana dhici karto inay kulli wada toosnaadaan qofkani qaraabuu leeyahay aan toosnayn qaraabo toosan waa leeyahay wax walba isugu imaanaya meesha markay isugu yimaadaanna haween walba ama naag walba waxay muujinaysaa ziinadeedii bay meesha ku muujinaysaa hoteel baa lagu dhigayaa rag bay xagga iyo xaggaba u dhaafayaan iyagoo udug iska soo yacni barafuun iska soo badiyey iyo xaggay xagga rag u dhaafayaan durbaan iyo qaylo iyo wax fara badan ayaa markaa yacni meeshii ay ku dhex samaynayaanoo codkoodii baa la maqlayaa meel aanay aan gurigeedii aan ahayn ayay haweentii dharka xijaabkii ku dhiganaysaa waxaa dhacaysa markaasi zaman xun ayaan nool nahay innaga maxaa yeelay waxa ugu yar moobailadan gacmaha lagu sitaa laysku duubaa oo qofkii isagoon ogeyn ayaa maanta dhan la duubayaa warna uma hayo gabadhii waxaa laga yaabaa dharka intay iska dhigto in la duubo markaa la duuba warna iyada aanay isku haynin dabadeedna laysku tuurtuuro laysku dirdiro waxyaaba marka ciyaalo suuqnimo ah iyo foolxumo meesha ay ka dhacdo marka aroosyada tabarujka lagu samaynayo ilaahay in looga cabsado weeyaan oo aroosya marka horeba duubitaanka noocaas iyo qaabdarradaas lehna inaan laga qeybgelin haddii ay markaa yacni qofka looga yeero aroos inuu ajiibo aadaabtii islaamka isagoo ku socdo dabadeedna kasoo laabto waxba tabaruj iyo waxyaabahaana marka layska ilaaliyo in lagu dhar dhigto ama xijaabkii lagu dhigto meelahaas caamka oo majaamicda ahee loogu talagalay rag iyo dumarba inay imaadaan leanna maxaa yeeley hoteeladu meel caama u ay meel khaas u ah maahan xataa xaflad aroos marka meelaha yacni waxyaabaha aan aad u laaxiday ama qof kastoo muslimana uu fiirin karo ee tabarujka ugu daran zamankanna uu ka jiro waa meelahaas marka waa in aada layskaga ilaaliyo ayb haweentu marka ay baxayso ama masjid ha aado ama meel kale ha aado waxaa laga rabaa oo waajib ku ah waa waajib sunno maaha waxaa waajib ku ah inay jilbaab qaadato oo iyadoo aan jilbaab wadanin haween gurigeeda kama bixi karto leanna allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihinna waa amar marka allah wuxuu amray jilbaabkooda inay raariciyaan yudniina calayhina min jalaabiibihinna jilbaabkooda inay raariciyaan jilbaabkuna waa maro ka duwan haweentu markay qaadato gorgorad ama hoos ay wax ka qaadato kadibna ay saako ama dirac adag ay xirato kadibna khimaar bay qaadanaysaayo khimaarkii madaxa iyo qoorta iyo xabadka ayuu u daboolayaa walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna waay jeebka halkaas waxaa weeyaan waa xabadka ayuu u qarinayaa marka ay intaa isku qaadato yaa bannaanka markay u baxaysa haddana jilbaab bay isku gembinaysaa maradaa marka jilbaabku waa maro kor ka imaanayso hoosna tegayso maradaa iyadaa marka jilbaabka ay haween haweenta laga rabo ee inaynan ku aayaddaa marka waxay faraysaa waa ku waajibinaysaa jilbaabkii nebiguna waa reebay inay baxdo haween jilbaab la-aan oo markii uu ka hadlayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalinta ciidda in lasoo saaro gabdhaha iyo kuwa xaydka qabo iyo kuwa aan xaydka qabin iyo haweenka waaweyn ha lasoo saara marka uu yidhi ayaa haween waxay tidhi rasuul allow ka waran idaa lam yakun liixdaana jilbaab mideen haddaynan jilbaab qabin ama aynan jilbaab haysanin maxay samaynaysaa baa la su-aalay u fiirso waa qof aan jilbaab haysaninba sidiisa haddii marka cudurdaar jilbaab la-aan la yska bixi kara nebigu qofkaasuu siin lahaa leanna maba qababa haddii jilbaab aanay qabin ka waran baa layidhi markaasuu nebiga yidhi litulbishaa ukhtuhaa min jilbaabiha walaasheed jilbaabkeeda waxaa uga labisto say uga labisee mid laba jilbaab qabto hal ha caariyeysiiso oo ciiddii ha ku tagto lama dhihin iyado ha iska soo baxdo garbasaaryan ha iska ha iskaga soo baxdo ama khimaar ha iska soo qaadato oo suuqa saa ha ku soo baxdo lama dhihin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa jilbaabka waajibnimadiisa iyo inaan la bixi karin isaga la-aantii jilbaabka marka jilbaab sharci ah noqon karaa waxa uu yahay waa jilbaab wada gaaraya jirkao dhan waa intuu jirkeedao dhan marada inay gaarayso ay asturayso yaa laga rabaa ta labaadna waxa ay tahay isaga waa inuusan ziino ahayn laftiisa jilbaabku hadduu birbirqayo ama uu iftiimayo ama indhaha soo jiidanayo isagii laftiisii marka ziine ay ku jirta lama rabo leanna allah wuxuu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaynan muujinin xadiidka nabiga sala allahu alayh waali wasalamna wuxuu ahaa halaatatun laa tas'al canhum saddex ha ka su-aalin oo ha weydiinin yani arrinkoodu waa arrin aada u weyn waxaa ku jirtay waimra'atun gaaba canha zawjuhaa haween ninkeedii uu ka maqnaaday qad kafaahaa munatahu munata addunyaa qad kafaahaa mu'nata addunyaa wuxuu ka kaafiyey adduunyadii qarashkeeda oo wixii ay cuni lahayd iyo wax walba waa isu siiyey fatabarajat bacdahu haween markaa ninkeedii markuu tegay isqurxisayoo bannaanka markaa qurux iyo kula baxday falaa tas'al canhum saddexdaa laba kale iyo iyaga iyada ayuu nebigu sheegay kuwaas haba weydiinin ba arrinkoodu arrin qatar ah waaye ayb alimaamu dahabina kabaa'irtuu ku daray haweentu marka inay dhar qurux badan kusoo baxdo shardiga saddexaad waxa uu yahay jirku waa inuusan muujinaynin oo haddii jirka maradu ay jilicsan tahay oo khafiif ay tahay oo sidaa marka loo fiiriyaba waxa gudaha ku jira la arkayo iyaduna marka waa marada noocaasa bannaan in lagu soo baxaana ma bannaana waana kabiira min alkabaa'ir qofkuna waxay dhaxal siinaysaa jannada inuunan gelin ayb ama uu naarta galo walciyaadu billah oo xadiidkii muslim wuxuu ahaa sinfaani min ummatii laba qolo oo ummaddayda ka mid a fi nnaari oo naarta ku jiro lam arahumaa bacdu weli ma arag buu yidhi aniga waxaa ku jirta marka wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka asnimati lbukti haween asturan qaawanna asturan qaawan macnaheedu waxay tahay dharkaas khafiifka ah ee jirkooda laga arkayay sitaan ayb waa maryaha marka lagu gadayo suuqan dadka iyaga marka waale haweenka iyaga qaangaarkaana mas-uuliyadaas saaran oo waxaas inaynan dharkaa qaadanin waa dhar guri in lagu joogo aan loogu talagelin ee in lagu baxo loogu talagalay waxaa nebigu sheegayana way sifadiisuna waa sifadaa nebigu tilmaamayo in la qaataa haweentu qaadataana waa dembi oo ahlu naaray ku noqonaysaa ee waalidku laftirkiisuna in arrintaa iyada ah uunan xil iska saarin uu yidhaha maxaa ka macnaa iyadaa rabto haddii kale yacni waa xumaanaysaa qalbigeeda intay xumaan lahayd inaan iska kabo zaman waxaan nool nahay ilmaha dadku ay xukumayaan iyadana waa mushkilo kale oo iyaga aan ra'yi la sii karin dadkii iyaga dantooda haayey u nasiixeynayay khayrka kula telinayay dhalay aynan waxba ka maqlaynin ayb kuwa iyaguna ganacsiga waxa u keensanaya oo suuqa keenaya iyaguna fasaadkay dhinac ka wadaan oo iyaga laftooda ilaahay subxaanahu watacaala waa abaalmarinayaa inay ummadda marka yacni fasaad u keenaan yacni ma aha waxaana inay ka ganacsadaanna ma bannaana ayb ta kale waxa ay tahay jilbaabku inuu yahay ama maradu ay tahay maro waasaca waasac markaan leenahay marka waxaa la diidayaa maro ciriiri ah oo haweentiiba aynan soco karin maryaha qaar oo gabdhuhu aynan xataa socon karin ayaa marka waxaa weeyaan maro aada u jilicsanoo mara waxaan ujeedaa haba adkaata hadday doontee laakiin ciriiri ah oo ay dhici karto gabadhii miskaheedii inay muuqanayaan bowdyaheedii inay ku muuqanayaan waxyaabahaas oo dhan ma bannaano nebiga sal ll ly slam usaamat bnu zayd ayuu maro siiyey ciriiri maro marka dayiq ah xoogaa ciriiri si u ah ayuu siiyey oo wuxuu yidhi kasaaniya rasuulu llahi sal ly slama nebigaa wuxuu imarshiyey qibdiyatan kahiifa maro adag oo meeshaa ka qibdi loo nisbeeyey oo nimanka masar iyo meelaha laga keeni jiray mima ahdaaha lahu dixyat lkalbiy maryaa usoo waxa uu dixyo usoo hadiyeeyey bay ahayd fakasawtu hamra'atii wuxuu yidhi markaa haweentayda ayaan iska siiyey markaasuu nebigu yidhi maa laka maxaa kugu dhacay usaamow lam talbas alqibdiyata maradii maxaa u labisan weysay qultu kasawtuhaa imra'atii haweentaydaan marshiyey oo aan siiyey markaasuu nebigu yidhi murhaa faltajcal taxtahaa hallaalatan fainii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha amar buu yidhi hoosteeda ha yeesho hallaala gorgorad iyo maro kaloo yacni markaa ha yeesho hoosteeda maxaa yeeley waxaan ka baqayaa maradan hadday keligeed xirato jirkeeda inay sawirto ay ku dhegto oo xubnihii jirkeeda markaa la ark laga garan karo ayb qallaaladu marka waa maro ee dharka laga hoos labisto oo markaa qof jirka marada kore aanay jirka ugu dhegaynin qofka ayb ta kale waxay tahay haweentu inay ka fogaato dhaqanka gaalada maryaha gaalada lagu yaqaano waa inay aada iskaga ilaaliso oo nebiga sal ll cl slam wuxuu yidhi man tashabaha biqowmin fa huwa minhum qur-aankana qolo qofkii isku shabahaa iyaguu ka mid yahay qur-aankana alla wuxuu yidhi uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tatabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun gaalada ahwaadooda ha raacinina shareecadaas aan adiga korkeeda ku yeelnay raac ayaa nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam meeshaa marka waxyaabaha lagu ibtilaysan yahay hadda waxaa ugu badan aroosyada marka ay jiraan oo kale waxa la yidhaha maraxad oo taaj lagu magacaabo oo sina u astur xun oo yacni xabadkii un ku joogto iyo ka hoose oo xabadkii iyo waxyaabaha iyo meelaha qoortaas iyo wax ka muuqanayaan dhinac kalena marka la fiiriyo innaga aananba garanaynin meelay ka timid qofku maxaa yeeley waxaan aada samaynaysa adiga maxay yihiinina haddii lagu yidhaha inaad garan kartaa la waxaa laga yaabaa marka gaal ilaahay cadow ku ah rasuulkii cadow ku ah oo adiga cadow kugu ah inay dhaqan u tahay diin inay ku tacalluqdaa laga yaabaa oo diintoodii ay sidaas tahay inaad adiga iska qaadato waa la qaataa ha la qaato amase in la yidhaahdo haweenku waxaa ka qaaliba halkaas maalin dhib male waa iska towbad keenaysaa maalintaad adduunyada ku leedahay maalinta yacni arooska waa maalintaad adduunyada ku leedahay xataa midda diinta ku roon waxaa laga yaabaa inay istiraa war waxaan iska sameeyay berrina ka towbadkeen dhib male towbadii innaga gacanta nooguma jirto markaad samaysood ku dhimato ma ogid inaad ku dhiman doonto waxaa laga yaabaa dembigaas aad fududaysatay qalbigaaga inuu towbada ka xayiro ayaa laga yaabaa leanna dunuubtu hamoodinina inay dunuubtu sahlan tahay oo ilaahay wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu اstajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waاclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi ilaahay qofka iyo qalbigiisa ayuu kala teedayaa qalbigaagii xaqa ma gelaayo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen ilaahayna qalbigoodii buu leexiyey waxaa laga yaabaa habeenkaas aad macsidaa bannaysanayso ee waa towbad keeni doontaa aada is leedahay qalbigaagii in la madoobeeyo oo towbadii iyo wixii aad taqaanin laga xayiro walciyaadu billah cuquubada qofka la ciqaabana midda qalbiga laga ciqaabaa ugu xun leanna cuquubadan kale haddii jirka lagaa ciqaabo maalka haddii lagaa ciqaabo waa laga kabsan karaa laakiin haddii qalbiga iyo hidaayada lagaa cameeyo wax ka xun ma laha marka qofka ayaanu dembi fududaysanin arrintaa darteed younan u fududaysanin ta kale waxa ay tahay ama laga rabaa qofka dharka inaanu shabihin dharka ragga haweentu inaynan xiranin dharka ay xirtaan intaan tii hore aanan ka bixin lafteeda waxaan rabaa iyadana inaan baraarujiyo ee dharka kale ee gaalada lagu shabaho dad badanna aanay dareen dareensanayn waxaa ka mid a haweenku markay jaamaca gabadhu markay jaamacadii wax ka baxaysa matalan ilaa innaga hadda haweenkeenu jaamacada waa dhigtaan ayb raggiina waa dhigtaan jaamacaddii markii laga qalin jebinayo xafladda qalin jebinta waxaa la xiranayaa dhar aan la aqoonin meel uu ka yimid iyadana war dharkan maxaa dhacay dharkan waa iyadoo la xirtaan aragnay bis xaggee ka yimid kaniisad maa laga xirtaa madiinow ku tacalluqaa war uma hayn dharkaasina qoraallada qaar iyo dadka ka hadlay ama yacnii meesha uu kasoo jeedo waxay u badan tahay ama yacni qoraallada qaar ayba ku caddahay inuu kasoo jeedo kaniisadda kaniisadda xaggeeda inuu kasoo jeedo marka in kaniisaddii adigiiyo gurigaagii joogo macaalimteeda iyo shacaa'irteeda lagu soo geliyo marka lagaa celiyana aad tir aada dhahdo wax walba qalbi waayo dhib male isagaba adiga kuguma dayanayo isaga adiga kugu dayan maayo adiga maxaa ugu dayanaysaa adaaba ka sharaf badan oo ilaahay xaggiisana kaga dhowa ayb arrintaa marka in aada loo loogu fiirsado ta kale waxay tahay rag dharkii inaanu shabihin ragga dharkii siduu ku shabahayana waa sifada ama habka habka ee ma laga wado maro nin uu ka tolon karo shaati ama surwaal uu ka tolon karo haween jilbaab kama dhigan karta ma laga wado maradan waa maro nin walbaa wuxuu doonuu ka toli karaa laakiin sida raggu u toshaan inay u tolata maaha macnaha iyadana meeshaa ku jirana sidaas weeyaan ama dhar rag un keliya lagu yaqaano ee calaamad u ah inay markaa haweentu labisata maaha nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi xadiidku wuxuu ahaa abu daawuud iyo keyrkii ay warinayeen min xadiidi abi hurayra lacana rasuulu llahi sal ll slam arajula yalbasu libsata almar'a walmar'ata talbasu libsata arajul nebigu wuxuu lacnaday ninka labisanayo hablabiska naagta naagta labisanayso hablabiska ninka ka ugu dambeeyaana waxay tahay marada ay ku xijaabanaysaa inaynan noqonin libaasu shuhra dhar marka indhaha saa loola raacayo oo markay jidkaba marayso tii hore ziinay ahayd middaani marada iyada ma qurux badna laakiin waa wax dadka ay uga soocan tahay ama xagga liidnaanta ama xagga qaalisanaanta say ahaataba taana marka way ka fogaanaysaa haweenta xagga socodka haweenkii xaajey yeelan kartaa masaajid bay aadi kartaa dan bay meel u aadi kartaa waxbay iibsan kartaa ay soo iibsan kartaa siday u soconaysaa socodkeedu wuxuu noqonayaa dariiqa geeskiisay ku soconaysaa ee dariiqa dhexbartankiisana ku socon maysa raggana ma ciriirinayso oo xadiid alimaam abu daawuud baa wuxuu baabeeyey fii sunanihi baabun fii mashyi nnisaai maca arijaali fi turuq haweenka socodkooda marka ay ragga kula soconayaan jidka markaasuu xadiid wuxuu keenay xamsata bni abi usayd can abiihi ana nabiya sal ll slama qaal nebigu wuxuu yidhi istaakhirna dib u baxa yani dib mara fainahu laysa lakuna an taxquqna ariiq jidka inaad dhexbartanka ka martaan ma lihidin idinku calaykuna bixaafaati ariiq jidka geesihiisaaad leedihiinoo laazima intaa marka waxaa la diidayaa rag iyo dumar saraxa uun isku qaadaya oo aan marka yacni waxay ku kala xishoonayaan jirin sida innaga hadda suuqeenna ou noqday oo kale iyo yacni meel walba oo dad rag iyo dumar isugu imaan karaan sida ay noqotay oo kale waa in aada looga fogaado hadday dadka qaar samaynayaan adigu ku dadaal inaad tacaaliimta nebiga sala allahu alayh waali wasalama aada qaadato marka wuxuu bal fiire haweenkii saxaabiyaadka ahaa markaa saxaabi ninkii saxaabiga wuxuu yidhi fa kaanat ilmar'atu haweeneydu waxay ahayd talsaqu biljidaari derbigay ku dhegi jirtay xataa ina thawbahaa ilaa yacnii jir maradeeda layatacallaqu biljidaari min lusuuqihaa bihi maradeeda derbigay ku dhegaysay sida ay derbiga isu xijinaysay yani tacaaliimtii nebiga durbaba waa qaateen wayna dhaqan geliyeen xadiidkan inkastoo sanadkiisu wax ku jiro haddana shawaahid iyo waxbuu leeyahay abu daa-uudna wuu ka aamusay xadiidka taana marka waxay tusaysaa inuu soo dhoweynayo isaga laftiisa ayb xilligii nebiga sala allahu alayh waali wasalam markuu nebiga salaada tukado cabaar buu sugi jiray waa fadhin jiray ragguna way fadhin jireen haweenka si ay u baxaan oo iyagu markaa yacni dariiqa aan layskugu ciriirinin oon lagu ikhtilaaqin meeshaas marka umu salama xadiidkeeda iyo axaadiid badan waxay tilmaamayaan macnahaas oo nebigu sala allahu alayh waali wasalama salaada markuu ka baxo waa fadhin jiray markuu fadhi cabaar fadhiyana waxay saxaabadu u haysteen una qaateen ama ay taabiciintiiba u fahamsanaayeen inta ay haweenku guryahooda ka aadayaan oy ka dhaq ka baxayaan ayaa sidaa marka loogu sugayey haddaba marka haddii nebigu sala allahu ala haddii meelihii cibaadaadka ikhtilaadka intaa sidaa loola dagaalamaya meelaan cibaado lagu samaynaynin in lagu ikhtilaato oo rag iyo dumar isku dhex darmaan isku dhowaadaan oo yacni dhinacyada isku qaadaan siday diin ku noqon kartaa marka cid kasto ama yacni wadaad ha ahaado ama keyrkii ha ahaado waxa noocaasi diin kama dhigi karo leanna maxaa yeelay masaajidka layskula tukanayay ayaa saxaabada nebiga asxaabtu ay sugi jireen inta ay haweenku ka dhaqaaqaan oy ka baxaan ee irdaha iskuma aynan ciriirin jirin innaga marka xaggee ka keennay baabuurta inaan isku ciriirinno meel walba laysku ciriiriyo ayb waa waxyaaba marka haddaan isu tagnana aan bedeli karno laakiin inta aan keli keli nahay waxba ma bedeli karno laakiin dadku markay isu tagaan oo dadka caqliga qabo cilmiga qabo iyo dadka caamada marka ay isku gacan noqdaan dadkani marka yacni waxyaabaha iyo tacaaliimta noocan qaabka darnaatay waa la bedeli karaa dayib waxay ka fogaanaysaa haweenta sidoo kale waxyaabaha ziinada iyo ku tacalluqa markaan usoo galno wax allaale wixii ilaahay abuuristiisa lagu dooriyo oo dhan waa ka fogaanaysaa ee aan sharciga amrin wixii sharciga amray in la dooriyo waa la doorinayaa ciddiyihii in layska jaro kalaa ka mid a timaha hoose layska xiiro waxyaabaha noocaas oo kale ah habkii ilaahay kuu abuuray baad doorinaysaa laakiin sharcigaa ku faray amase hadday tahay jiro oo daawo darteed oo nebigu wuxuu yidhi cibaadallaahi tadaawo waa bannaan tahay marka haddii jiro darteed xubin zaa'ida intay kaa soo baxday ku dhibayso in markaasi xubintaa la dooriyo ama la gooyo ama la gubo ama si la yeelo waxyaabaha way bannaan tahay labadaas marka laga reebo wixii ka soo haray waxay noqonaysaa shaydaanka tallaabooyinkiisa oo allah subxaanahu watacaala uu yidhi walaa tattabicuu khutuwaati shaytaan shaydaanku muxuu sameeyaa wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala shaydaanka isagoo ka warramaya in yadcuuna min dunihi ilaa inaatan wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu اllah waqaala laأtakidana min cibaadika nasiiba mafruuda walaudilanahm walaumaniyanahum walaaamuranahum falayubatikuna aadaana اlancaam walaaamuranahum falayugayiruna khalqa اllah ilaahay abuuristiisay bedelayaan shaydaanku marka waxyaabaha uu bani aadamka ku dhumiyo waxaa ka mid a abuurista alloo la bedelo saa darteed nebigu wuxuu ka waajibiyey lacnad oo wuxuu yidhi lacana allahu alwaasilaat waalmustawsilaat allaha lacnado kuwa timaha tinta ku xiro iyo kuwa dalbado haweenka burukooyinka xirtow alwaasilaati waalmustawsilaat waalwaashimaati waalmustawshimaat kuwa washmiga sameeyo jirkee jirkooda intay durduraan sawirka ama wax ku qoro qadka iyo waxaa ku sameeyo washmi baa kaana la yidhaha iyo kuwa dalbado labadaba waa nebi allah lacnada buu yidhi wlmutana waalnaamisaati waalmutanamisaat kuwa baararka kore xiiro kuwa baararka kore tifo ee xiiro iyaguna nebigu waa lacnaday iyo kuwa dalbado waxaa kalou lacnaday waalmutafallijaat kuwa ilkaha qoro oo fanax isku yeelo oo yacni ilkahooda iyo say u qurxiyaan markuu nebigu intaa yidhi kadib buu wuxuu yidhi almugayiraati khalqa allahi lilxusni qaacido guud waayo marka kuwa doorinayo ilaahay abuuristiisa qurux darteed u doorinayo qof kasta oo marka dooriyo habkii alla u abuuray isagoo qurux raadinaya lacnadaasuu ka qeybgelaya wax kale ma qaadanaya lacnadna waa qaadanayaa waxaa kaloo uu qaadanayaa waxay tahay caafimaad daro zamankan marka iyadana waxaa lagu jiraa zaman kale oo shaydaanku uu arrintaa aada uga shaqeeyey warshado dhan ayaa waxay sameeyaan waxaas keliya waxaas lacnadu ka waajibtaa warshado sameeyaan dadaa maalkooda geliyo soo iibiyo maraakiibaa lagu keenaa kuwo waa ka ganacsadaan oo bakti bay cunayaan kuwo kalena jirkooday mariyaan oo lacnadaasay ku kallahayaan kuna waa beriisanayaan oo ama yacni iscaddayn ay iscaddaynayaan ha noqoto ama waxaan madaxii oo ay sidaa ka dhigayaan ay beddelayaan ha noqoto jirkoodiina caafimaad darray ka dhexlayaan oo caafimaad darray ka dhexlayaanoo maqaarkiibaa waxaa ka baaba-aya ama ka dhammaanayo waxyaabihii ilaahay ugu talagalay inay ama qoraxda ka difaacaan qofka ama inay markaa yacni jirkiisu isaga yacni macnaha u leh ee mawaadaas marka yacnii dibigana lagu yaqaano hadda ka horna aan dersi kale uga hada uga hadlay iyadoo intan ka faahfaahsan masaladan keligeed hadda marka inaan intaas kaga sii badan kaga sii hadla ma rabo waqtigoo ciriiri ah dartiis marka ujeedku wuxuu yahay qof qurux raadinayo quruxda sida ilaahay kuu abuuray waa qurux hada khalqu اllahi faaruunii maada khalaqa aladiina min duuni ilaahay abuuristiisii waa la bedelay ko nicmadii alla waa lagu kufriyey sababtoo ah ilaahay sida uu kuu abuuray wanaagsan ma ii fiicno ilaahay sidan inuu iga dhiga aniga aan iskas dhigayo ayaa fiicnaan lahayd waayo waxaaga lisaanu xaalkaaga waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto dadkiina waad khiyaanaysaa si aadan u ekayn ayaad isu ekaysiinaysaa khiyaanana waa ku jirtaa lamana ogola khiyaanada ayb haweenta waxaa laga rabaa carabkeeda inay ilaaliso maxaa yeelay nebigu markuu yidhi inii ra-aytu kuna aktara ahli nnaar maxaan ku nahay markay dhaheen tukthirna allacna lacnadaad badisaan wa takfurna alcashiir ninkana waad abaal dhacdaan yacnii heblaaya lacnadii kugu dhacday naca lacnad baa kugu taallo iyo xanta iyo beenta iyo waxaas yaad badisaan buu yidhi nebigu marka wuu ka celiyey arrintaa iyadaa iyadoo si guud rag iyo dumarba xaaraan uga tahay haddana dumarku waa kusii badan tahay sida nebigu sala allahu calayh wali wasalama uu tilmaamay waxaa haweenta sidoo kale axkaamta muhimka u ah ka mid ah haddii ay guur gaarto oo ay markaas yacnii qaangaar ay noqoto ama guurkiiba ay gaarto weligeeda taladeeda guur alla u dhiibay inay la tashato iyada oo aan la tashanin guurkeedana ogeysiinin markay cuntadiisiina ku kortay ee dhididkiisii markaa ay cuntay tarbiyadeedii ku dadaalay intaa inay ugu abaalguddo waalidkii dhalay inay maalinkay guur gaarto inta lala dhuunto nin uu la dhuunto aan markaa yacni tala laga siinin ama lagala tashanin inuu intuu la dhuunto nikaax baatila oo nikaax un layskaga magacaabayo intuu kusoo guursado oo yacni ku kusoo markaa yacni uu kusoo isticmaalo dabadeed haddana waalidkeed un dhibka ay u keento waxyaabaha ugu daran oo kabaa-irta ah bay ka mid tahay waa maroo waxaan nikaax ahayn baad nikaax ka dhiganaysaa oo nebigu sal l slam uu yidhi ayuma imra'ati nakaxat nafsahaa bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail ayb ee raggiina marka iyaga owliyada ah waxaa la amray idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu intaa maxaa laga wadaa ragga sidoo kale inaynan qasbin gabdhaha yaa iyaga laftooda markaa tacaaliimta la siiyey ka mid ah ee nebigu sal l slam uu siiyey oo iyadiina ninka ay guursanaysa laga talageliyo ee waalidkiina ama weligiina ou tala ku yeesho labadooda markay saa isula tashtaan taladaas lagu go-aansado guurka sidaa ku dhaco guur khayr iyo baraka lahu noqonayaa wax iin ana aan lahayn haddii xataa furiin uu ku dambeeyo laakiin guur sharaf un ku dhacay buu noqonayaa waxyaabaha marka ugu daran ee aafada ugu daran waxay tahay gabar inta intaa la koriyo haddana marka yacnii wixii ugu muhiimsanaayay jirkeeda iyo nafsadeeda waalidkeed inay ku qiimeey weyso oo ay markaa ka doorato wiil xunoo marka uu laba maalmood ama saddex maalmood la joogo ee kadib ama ku inkirayo hadduu doono yacnii uurka ku inkirayo ama isagiiba marka laga yaabo yacnii wax daran iyo baaq daran iyo wax daran ku furayo ama barayo waxyaabaha marka waxaa weeyaan axkaam muhiim ah weeyaan oo gabdhaha muslimaadka ah laga raba inay maskaxda ku hayaan ayb dadka owliyada ahna iyaga gabdhaha guurkooda inay ka talageliyaan oo aynan iyagu ciday doonaan iskaga keenin oo qoorqabad aynan uga dhigin ayb waxaa laga rabaa haweentu inay ka fogaato khalwada ragga khalwadani waxaa laga yaabaa inaad sahashato ama aada fududaysato laakiin waa sun adiga ku dili lahayd waxaa laga yaabaa hal saac oo aad nin meel kula qaali noqotay shar muddo badan ku dhibto inay ka ka dhalato leanna nebigu sal l l slam wuxuu yidhi laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ilaa washaydaanu haaliuhuma nin rag nin haween lama qaalin noqdo ilaa shaydaan baa saddexeeyo labadan qof waa isu baahan yihiin jinsi iyo israbitaana ka dhexeeyo shaydaankiina waa ku dhex jiraa zinadana waxay ku dhici kartaa daqiiqaday ku dhici kartaa zinada daqiiqadaas baa laga yaabaa gabadhiioo iska fiicnayd oo qof wanaagsan ahayd daqiiqadaas inxiraafka ku dhacay inay nolosheedu kharibanto yaa laga yaabaa walciyaadu billah shaygaa marka khalwadana in loo arko sun adiga ku dilayso qataala ah sidaa marka haweentu inay u fahamto gabadha inay sidaa u garataa laga rabaa waa inay ka fogaato safarka maxram la-aanta iska ah waa waxyaabaha aafada iyo dhibka keena wa iyo haweenku indhaadayga iyo inay ragga marka meel walba kula loolamaan waxa keenaya waxaa ugu badan mar walba haweentani hadday iska safraysa maxram la-aan iska socoto xagga iyo xagga u socoto marka dambe yacni waxaa weeyaan xumaantii wixii inay ku dhacdaa laga yaabaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa ya laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhiri haween allay aakhiro rumaysay uma xalaal aha ee an tusaafira inay safarto fawqa talaatati ayaamin saddex maalmood wax ka badan ilaa wamacahaa duu maxramin aw zawj aw kamaa qaala sal alla l slam ilaa inuu la socdo qof maxram ah ama zawj ninkeeda maahani arrintaa iyadana marka inaan la fududaysanin waa inay ka fogaato xafalaadka ama ka qeybgalka xafladaha ee fisqiga iyo xumaanta iyo lagu tumayo taas marka waa ka soo hadlay haddii ay guursatana waa inay xuquuqda ninkeeda aada u ilaaliso xuquuqdaa ninka iyo ilaalintiisana marar kalena waa laga hadlay oo culimo badanna way ka hadlaan marka taana inay ku baraarugsanaato ayaa laga rabaa ninkeeda inaynan furiin weydiisanin leanna nebigu sal l l slam wuxuu yidhi ayuma imra'atin naagtii ahoo sa'alat zawjaha talaaqa ninkeeda furiin weydiisato fii gayri maa ba'sin dhibaato la-aan di dhib jiro waa weydiisan kartaa dhibaato la-aan faxaraamun calayha raa'ixat ljanna jannada carafteedu xaaraanay ka tahay waa laga manciyey ayb oo marka taana iyadana marka inay sidaa dareensanaato ayaa laga rabaa haweentu waxaa lagu ammaaneeyey oo ay yacnii inay ilaalisana laga rabaa guriga ay leedahay iyadu markaa oo ninka uu ku qabo maalkiisa nafsadeeda kulli inay ilaaliso oo allah haweenkaas u ammaanayo wuxuu yidhi faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah marka waxyaabahaas oo dhanna marka inay ilaaliso yaa laga rabaa ee gurigeeda ka adeegitaankiisa oo inay khidmadii iyo waxaa qabatana way wanaagsan tahayo faatima radia allahu canha gurigeeday ka shaqayn jirtay ilaa ay tiri rasuul allow shaqadii gurigaa igu badatay waana i dhibtay khaadim iyo adeega io sameyn ayb waxaa kaloo iyadana la rabaa guryaha in laga ilaaliyo masalada ku saabsan haweeneyda qofka u shaqaynayo guryaha qaar baa waxaa laga yaabaa in rag ay ka shaqaynayaan nin baa marka ka adeego ama adeego ka ah ama shaqaalo ka ah haweentiina gurigay joogtaa gabar weyn baa gurigii joogto hadhow marka dhibaataa ka dhacayso waa laystuhmayaa ama aafaaba imaanaysa waxyaabahaas marka in aada iyo aad layskaga ilaaliyo way ibnu cataar kitaabkiisa axkaamu nnisaa wuxuu leeyahay wayaxrumu cala arajuli an yuciina imra'atahu bimuxaramin waxaa xaaraam ah ninku inuu haweentiisa ku caawiyo shay xaaraan ah min almamaaliki waalmurdaan ee addoomo iyo waxaa inuu guriga intou geeyo u shaqeeyaan si waxyaabahaas oo kale waman laa taxilu lahu min annisaa iyo haween inay u shaqeeyaanba aynan bannaanaynba kuwaas yaa waayo waa kuwa faasiqaadkaa gurigii gab ilmihii bay xumaan kaa barayaan haweentii bay fasaadinayaan khadaamaadka noocaas oo kale ah ee iyagii ay dhacayso in inta maanta dhan niman gurigii keensanayo ama tele taleefon loo soo dirayo oo maanta dhan gabdhihii guriga joogay bay xumaantay baraysaa iyadana marka adigana waxaad ka dugsanaysaa waa ii adeegi waa ii shaqaysaayo waa khadaamad laakiin khadaamad ilmihii kaa tarbiyeynaysa waay min xaysu laa tashcur ayib wax badan oo guryo badan oo ku hallaabayna way jiraan ayib waxaa haweenta sidoo kale axkaamteeda ka mida ixdaadka haddii laga dhinto sida ay axkaamtii ixdaadka iyo asayda iyo zawj cidaan ahayn inaynan isku basaasin waxyaabaha sidaas oo kale ah haddii la dhinto ama uu dhinto ninkeeda ama uu dhinto walaalkeed ama aabaheed dhintana niyaaxada iyo baroorta iyo waxyaabaha inay iska ilaaliso nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi annaa-ixatu idaa lam tatub midda barooranayso haddaynan towbad keenin tuqaamu yowma alqiyaamati qiyaamaha waa la soo istaajinayaa wa calayha sirbaalun min qatiraanin wa dircun min jarab iyadoo marka saako ama dirac cadho u keenayo ka samaysan iyadoo markaa wadato laami iyo daamur mara ka samaysanna waa loogu labisayaa taa marka waciid aad u aada u fara badan baa iyadana ku jiro waxyaabahaas marka inaanay kaga qeyb gelin maatimta ama niyaaxada waxaa ka mida marka la dhinto xoolaha guriga lagu dhintay iyo lagu qalo ayaa ka mida oo dadka laga dhintay iyo ay qalayaan haweentu meeshaa inay ka adeegta maaha inay ka shaqaysana ma aha inay ku caawisana ma aha waxyaabahaas maxaa yeelay saxaabadu waxay u yaqaaneen min anniyaaxati haddii marka ay ka shaqaysana dhinac bay ka noqonaysaa ee maal haddii ay leedahay meherkeedii oo kale meher badan haddii ninka uu ku mehersaday meherkii uu u batay ama nisaabba uu gaaro sanadna uu kasoo wareego inay ogaato zakadii in laga rabo waa iyadana axkaam qusayso waay dahabkeeda haddii uu ka badan yahay nisaabkii uu gaaro ay isku qurxinayso waxaa wanaagsan inay ka zakayso khuruujan cani ilkhilaaf iyadoo laga baxayo khilaafka mas'aladaas ku jiro axkaamta haweenku aad bay u fara badan tahay laakiin inahaasi waxaan is leeyahay wax unbay ka iftiiminayaan markay alla kacabsigaan isu dardaarmaynaa iyo inaan ogaano innaga danteenna nebigaa naga og annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu isaga ayaa kaga habboon mu'miniinta naftooda isagaa ka jecel marka gaal ama hay-ad iska socoto ama gaal diin aydnan wadaagin aydnan wadaagin dhaqan af aydnan wadaagin oo aydnan is-aqoonin inuu gabar gabar adoo gabar muslimad ah ah inuu tacaaliimtii nebigana inta kaa leexiyo uu ku yidhaha anaa wanaag kuu hayo waxaana waa jajuub iyo dhibaato yay noloshaada gelinee ogow maalintaas aada raacdo ayaa jajuub iyo dulli uu kuu bilaabmayaa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed